أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay furuuddii muqadarka ahayd waxaynu ka soo baxnay shan kii lixaad iyo ciddii qaadanaysay ayaynu halkan ka gelaynaa wuxuu yidhi sheekhu waa sudsa lix meeloodow meel xabo waxay culimmadu siiyeen umman hooyo oo macal farci farac la joogta wa farci alibni inanku faracuu dhalay aw ithnayni ama laba la joogta min akhawaatin walaalo laladiga aw min ikhwa ama walaalo lab ah suduska oo lix meeloodoo meel ah waxa wax ku dhaxlaa toddoba qof ama toddoba qolo ama toddoba sinfi ka horreeya waxa weeye hooyo nin baa dhintoo wuxuu ka tegey hooyadii waxa kaloo uu ka tegey ilmo uu dhalay ama ha labaada ama ha dhadigaado ama farculibn inanuu dhalay ilmo uu sii dhalay iyo hooyadii buu ka tegey hooyadu lix meeloodow meel ayay maalka qaadanaysaa amaa farac lama joogee wuxuu ka tegey hooyadii iyo laba ay walaala yihiin oo ama ha dhadigaadaan ama ha labaadaane laba iyo wax ka sii badan mar hadday gaadhaan hooyadu waxa ay qaadanaysaa lix meeloodoo meel maalka halkay markii hore haddii aanay intaasi jirin ay hulus ama saddex meeloodoo meel ku dhexlaysay iminka lix meeloodoo meel bay tegaysaa oo waa kii markaa ay horeyna soo yidhi wahuwa liummihi idaa lam tuxjabi hulus hooyaa yaal saddex meeloodoo meel haddaan la xijaabin haddii la xijaabayna oo xajbu nuqsaan ku dhacay oo farac jooga ama faraca faraciisii ama walaalo tira ay joogaanna sudus bay tegaysaa wasudsa lix meeloodoo meel xabo waxay siiyeen culimmadu umman hooye bay siiyeenoo macal farci farac la joogta uu ilmaheedan dhalay ee ay dhaxlaysaa ilma u dhalay markay la joogto wa farci alibn inanku ilmo uu dhalay oo faraciisa hadday la joogtana ayadana sudus iyo lix meeloodoo way yeelan aw ithnayni ama laba min akhawaatin walaalo dhadiga oo min ikhwatin ama walaalo lab ah marka haddii ay intaa miduni la joogto lix meeloodoo meel bay qaadan waataynu soo nidhi habar walad weyday oo waladka waladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday ulus la weecatay haddiise intaa la helo maxay tegaysaa sudus fain kaana low ikhwatun faliummihi sudus ilaahay baa hadday walaalo leeyahay qofka dhintay hooye lix meeloodoo meel bay qaadan walaalahaasi ama xagga hooye xaggaabaa ka walaalaadan ama xagga hooyaha ka wala ama xagga aabbo oo keliya ama ha dhaxlayaan ama yaanay dhexlaynin kaasi waa mid walfarda mid baa qaata min awlaadi ummilmayiti meydka hooyadii carruurtii ay dhashay hal mid oo ka midihina wuxuu wax ku dhaxlaa sudus oo walfarda waxaba waxa kaloo siiyeen culimmadu suduskii alfarda mid min awlaadi ummilmayiti meydka hooyadii carruurteeda ka mid a awlaadulum waataynu soo sheegnay waa walaalihii xagga hooyownay ka wala lahayn meydka qof baa dhintoo wuxuu ka tegey qofay ka walaalayihiin xagga hooyo ama ha labaada ama ha dhadigaado wuxuu qaadanayaa lix meeloodow meel haddii ay badan yihiinna maxaynu soo tilmaannay inay saddex meeloodow meel qaadanayaan walow akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi ulu ulukay shuraka ku noqonaya hadday fara badan yihin laba iyo wax ka badan hadday yihin laakiin mid markay noqdaan ama ha labaado ama ha dadigaado wuxuu qaadanayaa sudus waalfarda waxaba waxaa kaloo culimmadu ay siiyeen alfarda kii kelida ahaa ee min awlaadi ummilmayiti maydka hooyadii carruurteedii ah yacni walaalihii xagga hooye unay ka walaalahaayeen wajaddatan ayaybay siiyeen iyo fasaacidan hal aye wixii ka sii badan laa mudliyatan mid ku soo dhowaatay maya hiya ayadu bidakarin lab min bayni sintayni laba dhadig u dhaxeeya ta ku soo dhowaatay maya waxaa kaloo sheekhu leeyahay lix meeloodoo meel waxaa kaloo culimmadu siiyeen ayay mid ah iyo wixii ka sii badan laba iyo saddex iyo wixii ka sii badan ama ayay hooye ha ahaato ama ayay aabba ha ahaato waxay qaadanaysaa maalikii lix meeloodoo meel liannahu waxaa sunay annahu acdaa aljaddata asudus wa qadaa bihi liljaddatayn nebigu inuu hal jaddo sudus siiyey laba jaddana uu siiyey laakiin ayeeyooyinkii midunbuu ka soo reebay oo wuxuu udhi ayada ta u dhaxaysa ta ta ku dhowaatay ee maydka u gaadhay mid labahoo u dhaxeeya laba dhadig taa idax baa siin oo waa maxay dee taa uun ku timi waxaa dhaxashata maxdulinaas yacnii dhadigunu soo tirsataa waa hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed wixii dhadig keliya un soo tirsadaa halkaasi ayagu waa mid qaarna waxay tirsadaan lab badhax tiranoo aabbaha aabbihii hooyadii hadday noqoto oo ayana labkaasunay ku soo gaadho maydka ayana way dhaxlaysaa hadday baxdi inaas ilaa dukuur ayana ay ku timaadana ayana way dhaxashaayoo hadday noqoto aabbaha hooyadii hooyadii hooyadii way dhaxlaysaa ayana laakiin tanaan dhaxlaynin waxa weeye ee labada labka labada dhadig u dhaxeeye ku soo dhowaatay waa maydka hooyadii aabbaheed hooyadii waa awowga hooyo aabbaheed hooyadii baa la awowga hooyo hooyadeed maxaa yeelay abulum kanaaba dawul arxaam isaga lafdiisa ah tii ku soo dhowaateen ayana waa dawul arxaam iyadiiyo ka labiba markaa dawul arxaamkay noqonayaan markaa awowga hooyo hooyadii weeyi waayo ayada iyo taa kale dee waxa u dhexeeya awowgaah waa bidakarin bayna tintayni markaa taa ama maxdul inaaska ama maxdu dukuurka maxdu inaas ilaa dukuur saddexaasaa dhaxla taasina ma dhaxasho wajaddatan waxaaba waxa kaley suduskii siiyeen jaddatan ayay fasaacidan iyo hal ayay wax ka sii badan laa mudliyatan mid ku soo dhowaatay maya hiya macanaa hiya hiya ayadu bidakarin ku soo dhowaatay la min bayni sintayni laba dhadig u dhexeeya wa binta alibn inanka inantiisiina way siiyeen saacidan fasaacidan iyo wax ka sii badan oo maca bintin fardin fardatin inan keliya la joogtaa waxa kale oo sudus ay culimmadu siiyeen inan uu maydku awowi yahay oo inankiisa dhalay iyo wixii ka sii badan laakiin la joogta inan keli ah oo maydku dhalay mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey hal inanuu dhalay iyo inan ama laba ama saddex inankiisa u dhalay kuwaa inankiisu dhalay waxay qaadanayaan lix meeloodoo meel halka ay tan bintu sulbigaahina ka qaadanayso niska in hore u soo marnay laakiin waxaynu nidhi waa inay tahay farda ayadu waa inaanay wax labi aanu la soconin haddii kale casabay noqonayaan tan bintu sulbigaahina waa inay keli tahay hadday laba noqdaan ulutaankii ayagaa qaadanaya ilaahay inuu bixiyo walaal casabeeyo akh mubaarig la yidhaha mooyaane way soconayaan markaa waa binta alibni inanku inantii uu dhalay ayaa iyana sudusay siiyeen saacidan fa saacidan iyo wixii ka sii badan mid oo maca bintin fardi fardatin ta'dii baa ka goon maca binti fardatin inan keliya oo maydku dhalay la joogtaa nusa qaarkood maca binti sulbin bay ka dhigeen fardin sulbin bay ku bedeleen yacni dhabarkiisa ka soo goda bintu sulbi ama waladu sulbi waxaa la yidhahdaa ka isagu u dhalay wa ukhtan walaal bay siiyeen min abin xagga aabbay ka walaalen maca ukhti aslayni walaal labada asalba alla joogtaa waxaa kaloo culimmadu sudus ay siiyeen inan ay xagga aabba ka walaal yihiin oo laakiin la joogta inan xagga hooyo xagga aabba ay ka walaal yihiin mayd baa dhintayoo waxa uu ka tegey rag iyo doon wixii horamaadee inanay xagga hooyo iyo xagga aabbaba ka walaala yihiin iyo mid ay xagga aabbahu ka walaala yihiin taa ay xagga aabba ka walaala yihiin waxay qaadanaysaa sudus lix meelood oo meel halka tan kale ay ka qaadanayso nis haddaanay tan shaqiiqadaahi joogin dee nis bay qaadan lahaydo waa tiinu soo marnay laakiin maadaama ay la joogto waxay qaadanaysaa sudus waa marka ay weliba tan shaqiiqadaahi kelitahi hadday laba noqdaan sulutaanka iyagaa qaadanaya wa ukhtan min abin walaal xagga aabba ay siiyeen culimmadu suduskii oo maca ukhti aslayni labada asal yaani walaashood macnaha walaashii ay labada asalba wadaageen aabbiyi hooyaba waalaba waaljadda aabba iyo awowbay siiyeen maa calaa wain calaa awowga haba sarreeyo oo maca waladin la jooga oo waladibnin la jooga safala wayn safala haba hooseeyee waxaa kaloo suduskii ay culimmadu siiyeen aabba iyo awow mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey aabbihii iyo ilmow dhalay ama ilmow inankiisu dhalay aabbahaasi wuxuu qaadanayay lix meelood oo meel mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey awowgii iyo ilmow dhalay ama ilmo inankiisu dhalay awowgaasi wuxuu qaadanayaa lix meelood oo meel macnaa wajaddan maa calaa haba sarreeyo oo aabbaha aabbihii aabbihii aabbihiiba ha ahaado oo walad ibnin safal walad ibni hooseeya inankaaga inankiisa inankiisa ilmihiisiiba ha noqdo iyo awow ama aabbo waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad labadiisii aabbo mid walba waxaa sura aabiyi hooye sudus wuxuu ka tegey hadduu ilma leeyahay qofkaa dhintay waladulibniguna waladku la mid yahay aabbahana awowgaa looga qiyaastay waxaynu nidhi aabbihii awowgii aabba aabbihii habaynu nidhi kii hooyada aabbaheed ahaa isagu da walarxaamka ayuu ka mid yahay marka walaba walaba wajaddan bay siiyeen suduskii maa calaa weyn calaa haba sarreeya oo maca waladin la jooga oo walad ibnin la jooga safala weyn safala ibnigaasi haba hooseeyeen kaasna suduskiina halkaasu ku dhammaaday oo toddobada ah ayaa wax ku qaataa markaa faradyaalku lixdaasay ahaayeen marka mid mid loo soo qaado marka dadkan qaadanaya la eegana koob iyo labaatan bay noqonayaanoo dee niska shan baa wax ku qaata rubucana laba oo waa toddoba humunkana hal oo waa siddeed hulutaankana waa afar oo waa labiyo toban huludkana waa laba oo waxa weeye afar iyo toban waxaad u geynaysaa un toddobada sudusay ku qaadanaya waa koob iyo labaatankaa iyagu lix bay ahayn laakiin qaar baa labalaba u qaadanayo oo zawjku marna rubuc buu qaadanayey marna nis buu qaadanayey zawjadu marna sumun bay qaadanaysay marna sudus bay qaadanaysay hooyadu mar ulus bay qaadataa marna sudus bay qaadataa waladulumku mar ulus buu qaadanayay marna sudus buu qaadanayay bimacnaa akhaa kuwayeeda waa tuniskaa marna is bay qaadanayen marna ulusaan bay qaadanayeen macnaa saasaa koob iyo labaatanka marka daba ka dhigaysa asxaabu lfuruud haddana haddaynu si kale u sheegno dadka faradka wax ku dhaxlaa waa saddex iyo toban koob iyo labaatankan cidda qaadanaysaa waa saddex iyo toban arbaca min aلذukuur wa tisca min alinaaf waa afar lab iyo sagaal dhadig afarta labi waa aabbaha iyo awowga iyo zawjka iyo alakhli um afartaasi waa lab sagaalna waa dhadig waxa weeye hooyo iyo zawja iyo ukhta li'um iyo jaddataan oo ayadii hooyo ayadii aabba la kala tirinayo iyo afartii dawaatu niska ahaa marka waxaynu nidhi laba ayeeyo ayadii hooyo ayadii aabbo hooyo iyo xaas iyo ukhta li'uma waa shan afartii dawaatu niska ahaana u gee ee ahayd bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhta shaqiiqa iyo ukhta liab waa sagaalkaa dumarkaa iyo toban iyo afartaa raggaa waa saddex iyo tobanka asxaabulfuruud marka in sidaa loo faral kale ma jiro aan intaa ahayni faral kaloon intaa ahayni ma jiro haddii aynu dib ugu noqonno waxaynu dhi nis waxa wax ku dhexlaya shan inanu maydku dhalay inanu inankiisu dhalay inanay xagga hooyo xagga aabbo ka walaal yihiin inanay xagga aabboun ka walaal yihiin iyo saygii gabadha qabay marka aan wax ilmaahoy ka tagtay jirin shantaa waxaynu nidhi waxay wax ku qaataan maalkii kala badh afar meeloodow meel oo rubuca isagana labuunbaa wax ku qaadanayo zawj ay islaantii farac kaga tagtay ama zawjo aanay farac aanu ka tegin ninkii humun oo siddeed meeloo meela hal unba wax ku dhexlayso waa islaamihii middii iyo dhowrkii uu ninku kaga tegay ilmaha huluhaan oo saddex meeloodow laba ah wax wax ku dhexlaya afar oo waa laba hablood iyo wax ka badanoo uu dhalay maydku laba hablood iyo wax ka badan oo uu awowiyaho inankiisu dhalay laba hablood iyo wax ka badan oo ay walaaay hooyo aabbo wadaagaan walaalo aabbiyi hooyoba yihiin laba iyo wax ka badan oo xagga aabbownay ka walaal yihiin afartaasina waxay wax ku dhexlayeen huluhaan huluna waxaa wax ku dhexlayeen laba waa laba iyo saddex iyo wax ka sii badan oo walaala xagga hooye xagga aabba may ay xagga hooye maydka ay ka walaala yihiin maydka ay xagga hooye ka walaala yihiin laba iyo wixii ka sii badan waxaa kaloo hulus isna wax ku dhexlayay hooyo aan walad iyo waladka waladkiiya walaalo tacaduy midnaba aan la joogin labadaasna hulus bay wax ku qaadanayeen sudusna waa kan aynu maanta wadnayoo waxa wax ku qaadanayay toddoba ka koowaad waa hooyo farac ma faraca faracee ama walaalo tacaduday la joogtaa hal mid oo ay xagga hooyo ka walaala yihiin qofka dhintay waa laba ayey waa saddex inan ay maydku awowiyo inankiisu dhalay oo la joogta tii bintu sulbiga hayda isagu dhalay waa afar walaal xagga aabbo oo la joogta walaalay xagga hooyo xagga aabba ka walaala yihiin waa shan aabbo iyo awow halkaasina waa toddobadaa markaa sidaa in loo fahmo oo loo kala saaro oo faralyaalkaa lixdaa markaana koob iyo labaatankaanu noqday dadka saddex iyo tobanka ay afarna lab yihiin saddex afarna ay lebiyihin sagaalna ay dhadig yihiinna sidaa weyn loo fahmaa waxaanaynu soo tilmaannay inuu nasiibku noqonayey والنسيب فرض مقدر أو التعصيب وعها أما فرض قوان أما عصب انت وحي نقول لهم هذا فرض كي قوانا وحي نويبي عصب ذي ولا دوال لأقرب العصبات عصبات ككوي وقلوا بعد الفرض وحوسقنا ذي ما يبقى وحباق النقضاء فإن يفقد هدين لوايو فكلا دمان غنيمة هو ذا غنيميسا الابن وي بعده ابنه باء هذي فأسفل إيوحي كسيه سي فالأب أبا هذي فالجد له أو أبو صلاة هذي وين على هبص الرئيئين أقرب العصبات هرتوا عصبات وجمع عصبة casaba waxaa la yidhaahdaa dee horta waa dan qaraabada ahee yacni isku xeere ee yacni casaba waa duubiddii yacni isku xeere ee markaa dee ninka hareeraha ka taagan waxaana ay yidhaahdaan man laysa lahu sahmun muqadarun xaala tacsiibihi waxaa la yidhaahdaa ka aan lahayn sahmi go-an xilligan uu xasabaynayo ilayn iminka aabbe iyo awoobaa ku jira duu faradna way ahaayeen xilligaa ay casabaynayaan laakiin farad male mararka qaarkoodna aabbuhu faradna wuu ku dhaxlaa casabana wuu ku dhaxlaa faradna wuu ku dhaxlaa markaa cidda aan lahayn sahmi muqadara xilligaa wax casabaynayo ayaa la yidhaahdaa casabo waana haddii gorana tacliifkiisa aad bay yacni looga hadlaayo mid walba waxbaa lagu soo ororiyaa tacriifuhu laa yakhduu min naqdin fayanbaqii tacriifuhu bilcaddi mid baa lahaa intuu waday waday waday ayuu idhi tacriif kastoo aynu saarna waa la naqdinayaa marka waxaa wanaagsan midaan laynagu naqdinayna inaynu tabayno aynu tirinaba aynu iska baxno tacriifkaba aynu casabaun tirinno markaa xuunkoodana waxa weeye casabadu waa sugayaal haddii uu keligii noqdo oo wax faradla la waayo xoolaha o dhan isagaa wada qaataa haddii uu duu farad la joogana oo cid faradla la joogana ciddaa faral kale hadday wax ka soo hadhaan waxaa ka soo hadha ayuu qaataa haddaanay waxba ka soo hadhinna wuu dhacaa wuu iska tagaa xuunkiisu waa kaa haddaba casabadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood waxaa la idhaha caasibun binafsihi iyo caasibun bikayrihi iyo caasibun maca gayrihi ama casabatun binafs casabatun bilgayr casabatun maca algayr caasibun binafsihi baa kuu yimi waxa weeye mid kasta oo lab oo aanu u soo dhowaanshaha umaydka u soo dhowaanaya dhadi ku jirin amaa si kaleba haddaynu dhigno waa wax iska sahlan caasibun binafsihi haddaad doonayso wuxuu ka yimaadaa dhowr jiho jihat اlbunuwa jihat اlubuwa jihat اlukhuwa jihat اlcumuuma waa inamadii oo jihat اlbunuway ka imanayeen iyo waxay isi dhaleen jihat اlubuwa waa aabbihii awowyadii jihat اlukhuwa waa walaalihii jihat اlcumuuma iyo wiilashoodii caasimu binafsi haddaad doonayso waa intaa waxa kuu yimi caasibun bikayrihi isagoo caasib ma ahayn laakiinna kayrkiibuu caasib ku noqday waa basiid kuwaasina waa afartii dawaatu niska ahaayoo walaalkood la joogown waa ukhta shaqiiqa maca akhiiha ukhta liab maca akhiiha bint lsulb maca akhiiha bint libni maca akhiiha waxa weeye inantii umaydku dhalay oo walaalkeedna la joogo iminka faralkii way ka tegaysaa niskii way ka teg hadduu walaalkeed la joogo waxay noqonaysaa casabatun bilgayl oo ayadii walaalkanba waxay qaybsanayaan lidakari mislu xadiluntayayn bintulibn uu la joogo walaalkeed ama inadeerkeed haddaanay wax lahaynna xataa mid ka hooseeya ayaa casabeeya mid ka hooseeya xataa u casabeeya ukhto shaqiiqo ah oo walaalkeedna jooga ukhtada shaqada waa tirada inay nis lahayd hadduu walaalkeedna joogo casaba bilkhayr bay noqon ukhta liaba walaal xagga aabownay ka walaalihina walaalkeedna joogtaa iyana waxay noqonaysaa casabatu bilkhayr marka waa afartii dawaatu niska ahaa ama dawaatu hulutaanka ahaayo walaalkoodna joogo ayaa la idhaha casabatu bilkhayr waxa ku yimi casabatu maca alkhayr casabatu maca alkhayrna waa wax iska fudud waa alakhawaat maca albanaat mayd baa dhintay waxa uu ka tegey hablo u dhalay iyo hablo ay walaalayihiin hablaha ay walaalaayihiin waxay noqonayaan casaba casabatu maca alkhayr baa la yidhahda le kuwanaa sulutaankii qaadanaya kuwana casabay noqonayaan marka alakhawaat maca albanaati casaba hada macruufa akhawaat maca albanaat hadday la kulmaan casabay noqonayaan marka casabaduna waxa weeye waa saddexdaa aynu sheegnay caasibun binafsihi caasibun bihayrihi iyo caasibun maca alkhayr waxaana xukunkoodiiyo wixii soo hadhaa ayuunbay qaataan hadday keliyobaanna waa wada qaataan haddii kalena weliba ka caasibun binafsihi ka xukunkaa yeeranaya haddii kalena way dhacaan oo laga dhammaysto istiqraaq ulfuruud hadday dhacdo waa ay dhacaan adugu masalada mushtarakada la yidhahdo mooyaane markaa waxa uu leeyahay sheekhu liaqrabi alcasabaati casabaadka kii ugu dhowaa waxaa u sugnaaday bacda alfard faradka dabadii bacda akhdi saaxibilfardi fardow intuu qaatay kadib maa yabqaa wixii soo hadhaa horta qofka faral kale baa la siinaya wixii soo hadhaa ayuu yeelanaya fain yufqad haddii la waayo ayo saaxibulfardi baa la waayey fa kullan dhammaan tarikadooe khaniima isagaa wada qaadan maxaa yeelay nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi alxiqu alfaraa'ida biahlihaa faradyaalka iyo sahmiyada go-an waxa haleeshiisaan cidda leh famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar wixii soo hadhaayoobana waxa leh ninka ugu dhow ee lab ayaa qaadanaya haddaba keeba ugu dhow alibnu sidaa aynu u tilmaannayna way kala horreeyaanoo jihatul ubuwa horrayso oo jihatul yacni ubuwa ku xigayso oo jihatul ukhuwa ku jihatulcumuuma alibnu ibnigaa ugu horreeya uu dhalay waayo casabanimadiisaa xoog badanoo dee aabbihiiba ahayn kaxeeyee suduskeeyey odaygii intuu iska duway ou sudu isaga siiwinta kale isagu wada qaadanaya bacdahu ibnuhu baa ahaaday dabadiina inanka inankiisii maa safala wain safala haba hooseeye oo aabbihu inanka inankiisa inankiisa iyo aabba hadday joogaan inankaasi casabo noqonaya odagina suduskiisu mise qadinta kalena waxaa dareersanaya un inanka falabu aabbihii baa ku xigaa oo dee casabadan kaloo dhammi isaga ayay ugu timid casabada wixii ka dambeeyaa dee walaaluna isagunbay soo gelayaan awowguna isagunbuu soo gelayaan jihatulubuwa markaa ku soo xigtaa faljaddu lahu awowgii aabbaha u sugnaaday wayn calaa haba sarreeyo aabbaha aabbihii aabbihiiba ha ahaadee ayaa haddana ku soo xiga markaas sidaa ayaa iyaguna usoo kala horraynayaanoo jihatulbunuwa horraynayso jihatulubuwa ku xigayso jihatulukhuwa ku jihatulcumuuma ku xigaysa oo inta ay jiha joogdo jihada kala ma jihooyinka lafdoodana jihooyinka lafdoodana wax qurbi la yidhaha iyo dhowaanshaha lagu kala rajaxaa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم وجب waxaynu ku jirnay casabadii qaybahay casaba u qaybsanto waynu soo tilmaannay caasibun binafsihi ayuu inooga soo warramayoo waxaa inoo tilmaamay inuu qaadanayo wixii soo hadha saaxibulfaradku intuu intiisa qaatay kadib haddii saaxibulfarad aanu jirinna inuu wada qaadanayo markaa wuxuu inoo soo tilmaamay inankii umaydku dhalay inankii inankiisu dhalu awowga u ahaa aabbihii iyo awowgii afartaa ayuu inooga sheegay haddaba waxau halkana ayana inooga hadlayaa waxoogay marka ay kulmaan awowga iyo walaaluhu oo masale runtii adag howl badanna ah xagga marka la joogo baabudhaxalka ayuu waxoogay inooga soo qaatay waana inuu haddii la yidhaha bal faahfaahin doonaa in waxoogay ah anigoo idinka soo sawiraynaya kutubta ugu roon ee kutubta ka hadashay ee balballaadhisay si aa bal idinkuna usii kala sawirataan oo usii kala qaadataan wuxuu uhi wain yakun hadday ahaadaan awowgii iyo kuwo kulmay awlaadu aslayni labada asal carruurtoodii macnaha walaalo xagga hooye xagga aabbaba ah wa ab ow ab ama walaalo xagga aabba una wasaada uu korana uluhu uludkiisu calaa qasmin qaybsigii uu la qaybsan laha uu ka kordho wajaba uludkaasaa waajibaya waa id wakhtiga laysa fardu saaxibu fard aanu joogin ee aanu mucod ahayn ow ama yakuunu wuxuu noqon raaqaa bisudsihi suduskiisa ayuu noqon mid kore oo qaataa ow ama zaada waxaa kordhay hulusul baaqii baa kordhay ow ama kaana wuxuu ahaaday dheeraadku filqismati baanu ahaaday fardun baana saaxibu fardin baana intaasoo dhan wujida la helay faljaddu awowgu yaakhudu wuxuu qaadan alaxada intaa dheefda badan alajwadda ee wanaagsan ayuu qaadanayaa uma aqsimi alxaasila xaasilka u qaybi lil'ikhwati walaalaha u qaybi bayna jumlatihim duuduubkooda ugu qaybi lidakarin kii labaa waxaa u sugnaaday ka unhayayni kamaa liunhayayni wixii laba dhadig u sugnaaday oo kale ayaa kii labaa u sugnaaday waxau leeyahay sheekhu haddii ay kulmaan carruur ay maydkan labada asalba wadaagayeen aabbiyo hooyaba ay wadaagayeen waxaa kulmay awowiyo walaalo ay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaan amaa xagga aabbo uun awowiyo walaalo xagga aabbo amaa waabay isku jiraanoo walaalihii xagga hooye xagga aabbiiyo kuwii aabbo way isku jiraan laba xaaladood ayay yeelanaysaayoo inaan cid farad lihi aanay la joogin iyo inuu duufarad la joogo haddii aanu duufarad la joogin oo cid farad wax ku dhexashaa aanay la joogin laba arrimood tooda u roon buu leeyahayoo haddii la qaybsiga uu la qaybsadee walaal oo kale uula qaybsadaa ay u fiican tahayna iyaduu yeelan haddii maalka saddex meeloodoo meel marka loo qaybiyo ay u fiican tahayna taasuu qaadan oo waa halkuu ina leeyahay wasaada uluhu calaa qasmin wajab haddii uu uludku muqaasamada iyo la qaybsiga uga kordho isagaa waajibaya haddii ay muqaasamada iyo la qaybsigu roon tahayna taasaa waajiba id laysa fard waa marka aanu duu farad la joogin haddiise xaaladda labaad uu duu farad la joogo kaa faralkani faralkiisuu qaadan inta soo hadhay awowgu wuxuu qaadanayaa ka badan sudusu tarika tarikadu saddex lix loo qaybiyey mid ahaan ama markuu saaxiibulfaralku faralkiisa qaato waxa soo hadha hulusulbaaqi iyo inuu muqaasamo la sameeyo oo ka waaxidin oo kale ula qaybsado kitaab yar baan markaa oo cuddatulbaaxid la yidhaahdo ayaan waxoogay sawiraydi ka soo qaaday si ay idinkuna ka sii kala sawirataan aan idinkana akhriya markaa qaybihiisa isagoo mid walbana suuro uu markaa iyo u sameeyey ishax hortuu markaa ay kulmaan awow iyo walaalo kuma soo aroorin kulanka awowga iyo walaalaha nas kitaabka qur-aanka iyo sunnaha toona sidaa daraaddeed baa culimmadu ay isku qabteen abubakar asidiiq iyo ibnu cabbaas iyo koox kaloo asxaabta rasuulka ka mid oo dhowr iyo tobanaa waxay ayuu ku tegeen awowgu inuu aabbaha la mid yahay aabbuhu wuu xijaabi jiray walaalaho kamay soo agdhowaan jirin awowguna waa la mid bay yidhahdeen oo walaalihii wuu xijaabayaa sidaa waxaa qaatay madhabka abu xaniifa riwaaya madhabka imaam axmedana oo laga war riwaayo axmed laga warinayaana way ku sugan tahay ibnu qayim iyo taqiyudiin iyo saasay ku wada tegayaan shaaficiyada qaarkood baa iyaguna sidaa qaatay madhabka labaad waxa weeye awowgu inaanu walaalaha ridaynin oo in badan oo asxaabtii ka mida oo khulafadii saddexda ahayd abubakar marka laga reebo ay ka mid yihiin ayaa iyaguna ku tegay inaanu ridaynin waana madhabka imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo in fara badan oo taabiciinta ka mida waa siday ku tegeen asalkiisa hore labadaa madhab ayaa ku jira ee in kacabin laga dhigo oo uu xijaabo iyo inaanu ka'abi noqonaynin inaanu xijaabayna ay la dhaxlayaan haddaba isagoo hadal badan male haddii la yidhaha sia madhabka abu xaniifiya wuu xijaabaya haddii la yidhaahdo iyada hadal badaniba ku iman maayo haddiise la yidhaahdo xijaabi maayo way wada dhaxlayaan siday u dhaxlayaan sidaa uu sheekhuba inoo sheegay laba xaalo ayuu marka hore leeyahay labadaa xaalo waxa weeye inuu marka horeba aanu cid farad wax ku dhaxlaysaa aanu la joogin waa mid ee ay awowga iyo walaalaho keliya u yihiin xaaladda labaadna waxa weye inuu saaxiibu fard la joogo oo mid kaloo faradli uu la joogo labada xaalabana haddana waxaa loo eegayaa inay walaalahani isugu jiraan kuwii aabbiyi hooye iyo kuwii aabbaba inay isku jiraan inay kuwii aabba un yihiin inay kuwii aabbiyi hooye un yihiin saddexdaa xaaladoodee kale ayaa loo sii eegayaa haddaba haddii aanu la jirin awowga iyo walaalaha cid farad lihi awowgu wuxuu leeyahay saddex xaaladood inay muqaasamada iyo inuu la qaybsado ka walaal oo kale ula qaybsanaa uga fiican tahay sulusulmaal waa wax goobanoo waa shan suuro keliyaba waa shan masalo ma badna ayagu waxa weeye awow iyo hal walaal dee labunbay ka dhiganayaan oo awowguna midunbuu qaadan walaalkuna midunbuu qaadan xoolihii awow iyo hal inan jaddun wa ukhtun masalada saddex baa lagu dhisay oo isna labuu qaadan inantaa walaashuna midunbay qaadan markaana muqaasamada ayaa u roon inay yihiin awow iyo laba walaalo laba hablood ay walaalo yihiin masalada afar baa lagu dhisayaa awowgu labuu qaadanayaa labada habloodna midina mid bay qaadan masalada afraad waa awow iyo saddex walaalood shan baa masalada loogu dhisay awowgu laba ayuu qaadan saddexa soo hadhayna inantiba hal mid bay qaadan masalada shanaad waxa weeye awow inan walaalo iyo inan ay walaalo yihiin maydka masalada shan baa lagu dhisay awowgu labuu qaadanaya walaalkuna labuu qaadanaya inantuna hal bay qaadanaysaa shantaa masalo waa markii aanu hadaduufara la joogin waxa u khayr badan muqaasamada iyo inuu la qiibsado ka akhin oo kale siduu walaalkoodoo kale yahay inuu la qiibsado ayaa u dheef badan waa shantaa masalo mid lixaad ma laha waxaana yacnii daabidkeedu yahay waa marka ay labanlaabka awowga ka yar yihiin labanlaabka awowga markay ka yaraadaan muqaasamadaasaa u khayr badan taasi waa mid xaaladda labaadna waxa weeye waxaa u sugu mid ah inuu la qaybsado ka akhin ula qaybsado iyo inuu sulusulmaal qaataa way u siman yihiin taasina waxaa lagu soo koobaa saddex suuro keli ah awow iyo laba walaal masaladaa saddex baa lagu dhisayaa awowga hal buu qaadan labada walaalna midba mid buu qaadan haddii ulus la yidhaahna midun buu qaadan haddii muqaasama la yidhahna midun buu qaadan markaa muqaasamadiiyo ulusulmaalkii ayaa u sinmaya waa mid ta labaad waxa weeye awow iyo walaal iyo laba walaalood waa ha- awow hal walaal laba walaalood masalada saddex baa lagu dhisi lixna way ka ansaxaysaa awowgu lixdaa wuxuu qaadanayaa laba walaalkuna wuxuu qaadanayaa laba labada habloodna midiba mid bay qaadanaysaa masalada saddexaad ee ayana saddexda masale ay u sinmayaani waa awow iyo afar walaalood masaladu lix bay ka ansaxaysaa awowgu laba ayuu qaadan inan walibana mid bay qaadanaysaa haddii la yidhaahdo uluna waa sidaa haddii muqaasamo la yidhahna waa saasoo way u siman yihiin taasna waa saddexdaa masalood daabidkeedu ayagana waxa weeye inay walaaluhu yihiin awowga labanlaabkii tii horena waxayd awowga markay labanlaabkii ka yidhiin iminkana waa markay awowga labanlaabkii yihiin xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa inay awowga u khayr badato oy u fiicnaato u dheef badato inuu ulusulmaal iska qaato oo walaalaha iskaga dhex baxo taas suurooyinkeedu ma koobmaan laakiin daabid bay leediyo wax ururiya oo waxa weeye walaaluhu inay labanlaabkii ka badan yihiin mar hadday labanlaabkii ka bataan keliya isaga waxa ururan ulus intuu qaata inuu halkaa ka baxo walaaluhuna waxa kale ay qaataan miaal ahaan waa awow iyo shan hablood oy walaala yihiin masaladu lix saddex bay ka dhismaysaa shan iyo tobanna way ka ansaxaysaa oo marka hore marka aad saddex ka dhisteed awowga mid siiso laba ayaa waxay ku soo dhex dhacayaan shan hablood oo walaala ah markaa u qaybsamaysee shantii cadurhuustoodii baad masaladii ku dhufanoo shan iyo toban bay tegaysaa shan iyo tobankii isagu shan buu qaadan inan walibana waxay qaadanaysaa laba mihaal kale awow iyo saddex ay xagga eh, walaala ah masaladu saddex bay ka dhismi sagaalna way ka ansaxaysaa oo marka hore intaad saddex ka dhistay baad awowga hal siin saddexdii walaalood baa laba saddexdii walaal ayaa waxaa ku soo dhex dhacaya laba u qaybsamaysa cadaruustoo saddexa ayaad saddex ku dhufanoo sagaal bay tegaysaa markaa awowgu wuxuu qaadanayaa saddex walaalihiina mid waliba wuxuu qaadanayaa laba halkaa waxaynu kaga baxnay marka aanu duufaradla joogin waxaynu yidhi shan meela iyo saddex meela iyo laba meela waa tobankaa masalaynu ka sheegnay marnabana ulud ka nuqsaami maayo haddiise awowga iyo walaalaha asxaabu furuud ay la joogaan ayada xaaladahoodu maxay noqonaysaa waa se ayo asxaabulfuruudka ay suurtagal tahay inay la kulmaan awowga iyo walaalaha horta asxaabulfuruudka ay suurtagal tahay awowyo walaal inay la kulmaan waxa weeye zawjka iyo zawja iyo hooyada iyo ayeyda iyo inanta u dhalay iyo inanta uu awowga u yahay inankiisu dhalay waa lixdaa kuwa ay la kulmi karaan haddaba marka ay lixdaa cid ka midii la kulanto awowgii iyo walaalihiina joogaan imise xaaladood bay yeelanayaan marka u horrayso horta afar xaaladood ayaa meesha soo gelayaan midi waxa weeye fardiyaalkii ama nasiibyadii ayaa maalkii ama masaladii o dhan wada qarqinaya tusaale ahaan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegay inanuu dhalay iyo inanuu awowu yahay iyo ayeydii iyo awowgii iyo walaal ay xagga hooye xagga abba ka walaal yihiin masalada lix baa lagu dhisayaa bintada inantanuu dhalay nis bay qaadanaysaa waa saddex bintulibniguna dee sudus bay qaadanaysaa waa tanu samra tegmilatan ulusayn bay isla noqonayna waa afar jaddaduna sudus bay qaadanoo hala awowgana hal baa u soo hadhaya isagana sudusa akhi markaa waa u dhacaya meesha waa u ka baxaya mar haddii ay asxaabulfuruudka ay qarqiyeen wuu dhacaya akhu masalada labaad inay fardiyaalka ka soo hadrhaan sudus wax ka yare sudus wax ka yar masalan islaan baa dhimato waxay ka tagtay odaygeedii sawjkeedii inan ay dhashay inan ay ayeeyow tahay inan ay inankeeda dhalay ayeyow tahay awow iyo walaal masaladu labiyo toban bay ka dhismaysaa zawjku rubucoo saddex xaq u yeelan bintaduna nis bay yeelanaysaa waa lix bintulibniguna sudus bay yeelanaysaao waa laba awowgana sudus baa u sugnaadoo laba ah isagii baaba mid ka dhiman yahay marka la ysu geeyo saddex iyo lix waa sagaal suduskii ay bintulibniga qaansoo laba ah waa koob iyo toban isagii baaba laba suduso doonayo mid baa ka dhiman idan markaa masaladii waa loo cawlayaayoo saddex iyo toban ayaa masaladii cawl ahaan lagu gaadhsiinayaa masalada saddexaad waxa weeye inuu sudus keligii soo hadho xaalooyinkaa saddexdaha aynu sheegnayba aynu iminka ka soo hadallay awowga waxaa la siinayaa suduskiisii walaaluhuna way dhacayaan keliya hal masalo oo agdariyo la yidhaahdo ayaanay dhicin ee ukhtada iyada faradkeedii niska ahaa loo qadaraa laakiin intaa kale way dhacaan xaaladda afraad waxa weeye inuu soo hadho dadkii faradka lahaa intay faradyaalkoodii qaateen kadib ayaa sudus wax ka badan baa soo hadhay marka ay taasi timaaddo awowga iyo walaalaha toddoba xaaladood ayay marayaan saddex arrimood ayaana awowga la doorgelinayaa inuu muqaasamo la sameeyo ka akhin ula qaybsado marka faradkii baxo in ulusulbaaqi u khayr bato in sudusu jamiicilmaal u khayr bato iyo qaar ay u sinmayaan waaye kow waa masalada hore inay muqaasamadu noqoto mid u dheef badan misaalkeedu waxa weeye islaam baa dhimatay waxay ka tagtay odaygeedii awowgeed iyo walaasheed masalada lix bay ku dhismi zawjku wuxuu yeelanayaa nis oo saddexa awowga waxa u dheef badan muqaasama oo inuu laba qaato imika ila inanun baa la joogtee inuu muqaasamo siisto laba qaato inantuna ay hal midun qaato ka akhin sidii walaalkeed lidda ka dhimisra xaduluthayer ay u qaadanayeen oo kale inuu walaaloo kale un maanta noqdo oo isna laba qaato ayana ay mid qaadato masalada labaad inuu ulusulbaaqigu inta soo hadhay markuu faralku baxo ulusulbaaqigoodu u dheef bato awogoo muqaasamada iyo suduusu jabiicilmaalba uga khayr bato waa maxay ruux baa dhintoo wuxuu ka tegey ayaydii iyo awowgii iyo shan walaala ah ay walaala yihiin masaladu lix bay ka dhismi ayaydu sudus ayay qaadan markaa ulusulbaaqi dee shantaa ka bixi maaye makhrajkaa sulusulbaaqiga ayaad ku dhufan aslu masalihii oo lixa siddeed iyo toban ayay markaa tegaysaa siddeed iyo tobankaa ayaa ayaydii ay saddex ka qaadan shan iyo toban baa soo hadhay oo ulusulbaaqi oo shan ah ayuu isagu qaadan inta soo hadhay oo tobanana walaalihii baa midba laba uu qaadanayaa taasina waxa weeye waa marka sulusulbaaqigu wuu khayr badan yahay masalada saddexaad sudusu jamiicilmaal maalka dhammaantii suduskiisa ayaa u dheef badan misaalkiisuna waxa weeye islaam baa dhibaato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo ayeeyo iyo saddex walaal oo ay xagga hoyo xagga aabbo ka walaalayihiin masaladu lix bay ka dhismi zawjku nisoo saddexa buu qaadan ayayduna sudusoo halabay qaadan awowgana waxa u dheef badan inuu sudusu jamiicilmaal maanta qaato oo mid ah baaqigana ikhwada ayaa markaa yeelanaysaa markaa zawjkii marka saddex la siiyo awowgiina mid ayadiina mid mid baa ku soo dhexdhacaya markaa saddexdii walaal saddexdoodaad markaa lixdii ku dhufanoo siddeed iyo toban ayay tegaysaa siddeed iyo tobankaa zawjku sagaal buu qaadanayaa awowguna saddex ayayduna saddex saddex baa soo hadhayo saddexdii walaal ahaa ayaa midba mid qaadanaya masalada shanaad masalada afraad waxa weeye inay u sinma waxaa lihi taasi waxay suduud jamiicilmaal baa u fiican masalada afraadna waxa u siman inuu muqaasamo la sameeyo ka akhin ula qaybsado iyo sulusulbaaqiga u siman miaal ahaan oday baa dhinto wuxuu ka tegay islaantiisii iyo awow iyo laba walaala ah laba ay walaala yihiin masaladu afar ayay ku dhismi zawjadu rubuc oo halkaas halabay qaadan saddexda soo hadhay awowga hadduu sulusulbaaqi doonana waa hal hadduu muqaasamo doonana dee laba walaal baa la jooga waa haluun idan markaana waxaa u siman muqaasamo iyo sulusulbaaqi baa u siman masalada shanaad waxa weeye inay u sinmaan muqaasama la qaybsi iyo suduusu jamiicilmaal baa u sinmaya misaalkeeduna waxa weeye islaam baa dhimatoo waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo ayeeyo iyo walaal masaladu waxay ku dhismi lix zawjku wuxuu qaadan nis oo saddexa ayeeyaduna waxay qaadan sudus oo hal ah awowgii hadduu sudus doonana waa hal hadduu muqaasamo doonana waa hal yacni markaa waxaa u siman muqaasamadii iyo sudusu jamiicilmaalkii ayaa u siman hadduu muqaasamo doonana waa hal hadduu doonooyin sudus jamiicilmaalna waa haluun masalada lixaad waxa weeye inay u sinmaan sudusu jamiici ilmaal iyo sulusulbaaqi baa marna u siman mihaalkeeduna waxa weeye saamaa dhimato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo saddex walaala ah saddex ay walaala yihiin masalada lix baa lagu dhisayaa zawjku wuxuu qaadanayaa saddex oo nisa waxa markaa awowgii u siman sudusu jamiici ilmaal hadduu doonana waa hal sulusulbaaqi hadduu doonana waa hal oo dee saddex baa soo hadhay ayagaana muqaasamada uga fiican marka waa zawj iyo awow iyo saddex walaala zawjku nis buu qaadan baynoo saddexa awowgana sudus jamiic ilmaal iyo sulusulbaaqi baa u fiican muqaasamihii sudus jamiic ilmaalba ayaa uga fiican ee sulusulbaaqi ayaa ugu fiican taasina waa mid masalada toddobaad waxa weeye inay saddexda arrimoodba u sinmaan muqaasamada sulusulbaaqiga sudusu jamiicilmaal saddexduba inay u sinmaan taana waxaa lagu miaaliyaa zawj islaam baa dhibato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awowgeed iyo laba walaalaah masaladu lix bay ku dhismaysaa zawjku saddex buu qaadan awowga hal buu yeelan hadday muqaasamo noqoto hal buu yeelan sudus jamiicilmaal hadday noqoto hal buu yeelan sulusulbaaqi hadday noqoto hal buu saddexdiiba way u siman yihiin markaa saddexdiiba miaalkaa way u siman yihiin markaa toddobadaa masalo ayay halkaasina noqonaysa iyo afartaa xaaladoodii ka horreeyey marka uu duufarad la joogo waxaanu nihi afar xaalood inay furuudda oo dhan wada qarqiso inuu sudus wax ka yaray inuu inuu soo hadho inuu sudusuun soo hadho oo intaba ay walaaluu dhacayeen oo ay awowgana suduskiisa loo dhammaystirayeen haddii in ka wax ka badan masalada afraad soo hadhaan suduskana toddobada xaaladood ee aynu soo tilmaannay ayaa gelayaa tii hore ee marka uu duufral'aanu la jooginna toban suuro ayaynu ayadana ka sheegnay markaa taas ayayduna haddii aan la yidhaah ay ku wada qoran yihiin macasuuradee wad kala sawiran doontaan haddii aan la yidhaahdo haddii aynu dib ugu noqonno haddaba matnigu wixiuna lahaa wuxuuna yidhi wain yakun wain yuujad haddii la helo ama ay kulmaan il awoobaynu soo haynay moogtay falabu faljaddu lahu wain calaa awoobaynu soo haynay wain yakun awowgii haddii uu noqdo ijtamaca mid kulmay huwa isaga iyo awlaadu aslayni aabbe iyo hooyo walaalo ay wadaagaan wa abun ow abun ama kuwa ay aabbe keliya ay wadaagaan oo wasaada uluhu ulus inuu qaata ay korodho calaa qasmin qayb ay uga korodho inuu la qaybsamo waxa uga kordhay inuu ulus qaato waxay waa markay mileynkii ka badan yihiin ay awow iyo shan walaalaa iyo noqdaan awow iyo shan wax ka sii badan wajaba ulukaasaa waajibaya hadday muqaasamadu u khayr badan tahayna oo shantii suuraynu sheegnayna ayadaa waajibaysaa iyo saddexdii suuray u sinmayeen id wakhtiga laysa fardu saaxibu fard mid farad wax ku dhaxlaa aanu joogin weeye aw ama yakuunu wuxuu noqon raaqaa bisudsihi suduskiisa mid kore oo fulo suduskiisa ayuu qaadan sudus buu qaadan oo markaan aan duu faral joogin ulu kama dhaco markan duu farallo joogana walaysa canhu naasilan bixaalin siduu lahaa suduska ma hoos maro oo ama yakuunu raqaa bisudsihi suduskiisa ayay zaa'idkiiyo dheeraadkii noqonoo suduskiisa ayuu qaadan oo yakuunu dheeraadkii yakuunu raqaa yacni wuxuu kori oo dheeraadku noqonaya bisuduska ow ama zaadda waxaa kordhay ulusulbaaqi ulusulbaaqigiibaa u kordhay markaana ulusulbaaqigu qaadan ow ama kaana waxaadi dheeraadku fi lqismati la qaybsiga walaalo kale ula qaybsado fardun baana duu fardin baana intaasoo dhanba wujida la helay faljaddu awowgii yaahudu wuxuu qaadan alaxad ka dheefda badan alajwada ee wanaagsan ayuu qaadan oo ama ulusulbaaqi ah ama muqaasamo ah intaa haddii markaa la waayana suduskiisaasu qaadanayaayo marnaba aanu ka dhacaynin uma qsim ilxaasila wixii xaasila u qaybi lilikhwati walaalihii bayna jumlatihim duuduubkooda ay aad ugu qaybin lidakarin kii labaa ka unayayni kamaa liunhayayni labadii dhadigaa wixii u sugnaaday ayaa kii labaa u sugnaaday waa marka ay yihiin walaaluhu ama kuwa ashaqaahoo keliya ama kuwa li'aba una yihiin laakiin marka ay labadoodii ku kulmaan masale kalea halkaa ka sii baxdoo waxaa la yidhaahdaa markay buntirsi taagan tahay awowga la cidhiidhiyayana walaalahan aabbo waa la soo gelinayaa marka awowgu baxe ee la cidhiidhiyana walaalihii ashiqadahaunbaa qaadanayo kuwii kale way iska tegayeenoo iyagaa xijaabaya laakiin awowga yacni way u soo tirsanayeen waxaana intaasoo walaala barnay markay isagii cidhiidhiyaan ay kaxeeyaan ayay kuwan ashiqadaha u keligii qaadanayaan markaa taa iyada kamaynan hadlin uma qsimi alxaasila xaasilka u qaybi lilkhwati walaalihii laba walakhawaati baa meesha ku jira iyo walaalihii dhadigaa bayna jumlatin duduubkooda ugu qaybi lidakarin kii labaa ee walaalaha ka mida waxaa u sugnaaday ka unhayayni kamaa liunhayayni laba dhadig wixii u sugnaaday oo kale ayuu qaadan sidii oonu awow meeshaba joogin oo kale ayay wax u qaybsanayaan halkaa inoogu jooga haddii la ydhaha